waxaan u malaynayaa maaragtay wixii la sheegi lahaa dhan waa la wada sheegay waana la macneeyey balse aniga waxaan ku darayaa inay tahay maanta maaragtay farxad weyn oo ah in adeeg noocan oo kale ah oo heerkan gaarsiisan in soomaaliya maanta laga bilaabo waxaana ma suurta galeen haddii aan dad ku dadaalin oo dad maaragtay aysan maalmo badan iyo sanado badan aysan u fakerin waxaana rajaynayaa maaragtay in soomaaliya ay ka faa-iideysan doonto marka gaar ahaan ummaddeena waxaad moodaa in technology walba uu noo imaanaya laakiin aynu ka faa-iideysanin hadday noqoto internet aad ugu faa aada uga faa-iideysano sababtoo ah dadka soomaaliyed badana waxay u haystaan internetka in wax maaragtay laisaga ciyaarayo in lagu xiriiro keliya loo sameey in wax badan laga baran karo in wax badan oo aqoona oo ama taariikha dhexdeena taalla la isdhaafsan karo laiswadaarsan karo balse waxaa moodaa inuu noqday hadda mid dadka qaar ayba nacayn internetkii laakiin adeegan cusub ee maaragta la iskugu keenay saddex adeeg oo ah telefoonkii oo voib ah telefishinkii iyo internetkii caadiga oo la isticmaalaya waxaan filayaa inuu noqon doono maaragtay horumar aada iyo aada u weyn waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dambe in dad fara badan oo soomaaliya ee arrimahan oo kale iyo meelo badan adduunka ka mida ay ka hirgeliyaan waxaana maaragtay adeega noocan oo kale ah wuxuu ku jiraa hadda inta badan wadamada reer galbeedka maraykanka canada iyo yurub iyo faris oo ku jiraa bariga fog balse soomaaliya maanta soo gaaray waxaan filaya wadamada afrika qaarkood kamuu jira weli ma aysan gaarin waxaan isticmaalaan oo keliya internetka iyo boybka inkastoo wadamada badana afrikaanka boqolkiiba siddeetan aysan boyb isticmaalin oo haddeertaan ay bilaabeen labadii sano ugu dambeeyey laakiin waagi hore uu mamnuuc ka aha soomaaliyana waxaan filayaa shirkadaha soomaaliya ka jirana ka shaqeeya dhinaca telecommunicationka inay ayaguna maskaxda furaan ogaadaana adduunyada in loo socdo meel maaragtay lagu tartamay aqoon iyo cilmi nasiib wanaagna maanta waxaa lagu farxi karaa oo kale in maaragtay aada loogu mahad celiyo shirkadda dalcom oo ah shirkad kasoo shaqaysay maal badan gelisay juhdi badan gelisay aqoon badan isugu geysay in qof walba uu helo fiber oo magaalada muqdisho jiro dhawaanna gobolladao dhan inuu gaari doono rajeynaya ayadana servicekan oo kale dhammaan gobollada inuu wada gaaro marka aanu ka faa'iidaysano meel kastoon joogno aanu u hambalyayno shirkadda star cast iyo shirkadda kale ee wireless waxaana arrimahan oo dhan isku soo dubariday oo aan suurtagal noqonayn maanta shirkadda weyne dalcom oo ayadoo ah hooyadii macnaha waxaan oo dhan suurtagelisay aada iyo aada ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin